alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu lى muxamadi wala ali muxamed wslama tasliima kasiira aayadda aynu soo maray ee laba iyo sagaashan walaqad jaakum muusa bilbayinaati uma اtakadtum اlcijla min bacdihi waantum ظaalimuun bayinaadka xujooyin cadcad inay tahay baynu sheegnay laakiin maynaan sii tilmaamin xujooyinka cadcadma waxaa looga jeedaa aayaadkii munazelka ahayd ee lagu soo dejiyey nebi muuse ee towraad mise waxaa looga jeedaa aayaadkii sagaalka ahaa ee loo soo dhiibay mise majmuucaba wax ku wada rumoobaya ayaa looga jeedaa ahlucilmiga qaarkood ba mid bay tilmaameen culamada qaarkood waxay dhahan bayinaadka waxaa loo jeedaa sagaalkii aayadood baa loo jeedaa waa sagaal mucjizo oo nebi muuse loo soo dhiibay sagaalkaa mucjizana mawaadic kalea lagu caddeeyey noocyada ay ahaayeen oo waxaa ka mid ahaa gacantii marka uu soo saaro caddaanaysay iyadoo aynay baras iyo wax kale toonna ku sugnayn oo wax dhibi aynay ku sugnayn ayay waxay noqonaysay mid caddaanaysaoo nuuraysay noqonaysay gacantiisa waxaa ka mid ahayd ushiisii markuu tuuro ee bahalka hoose noqonaysay ama maska noqonaysay waxaa ka mid ah abaarihii lagu salliday fircawn iyo qowmkiisa midhihii inay yaraadeen oo iyadana markaa waxyaalihii lagu qabtay ka mid ah waxaa ka mid ah shanta uu ilaahay ku sheegay faarsalnaa calayhim altuufaana waljaraada walqummala waldafaadica waddama aayaatin mufasalaat halkaa shan baa lagu sheegay marka shantaa waa la israaciyey shantaasi waxay ka mid yihiin aayadaha sagaalkaa ee loo soo dhiibay nebi muuse ayay ka mid yihiin labana aad bay u soo noqnoqdaanoo mawaadic cadiid ay ku soo noqnoqdaanoo waa gacanta caddaanaysay min hayri suu iyadoo baras iyo xanuun iyo dhib aynay qabin iyo usha bahalka hoose ama maska noqonaysa labada kalena waxaa lagu sheegay aayadda allah u yidhi walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina wanaqsin min ahamaraati lacallahum yadakkaruun markaa sagaalku waa sagaalkaas bacdu ahlicilmi laba ka mida waxay ku beddeleen baddii uu usha ku dhuftay ee dabeedna biyuhu kala fadhiisteen ee ay noqdeen markaa meel la mari karo waxay yidhaahdeen waa aayad sagaalka ka mid a ta kalena waxay ka dhigeen dhagixii biyuhu ka soo baxeen laakiin sida markaa fiicani waa in markaa la yidhaahdo labadani mar dambe ayay ahaayeen oo markii la saaray bimacnaa la amray nebi muuse inuu baxo qowmkiisa la baxo ciddii rumaysay la baxo ayaa dariiqii loo yeelay bay waxay noqotay in la yidhahdo badda usha ku dhufo dabeedna markaa biyuhu ay kala fadhiistaan oo ay maraan dhagaxan biyuhu ka soo baxayaana reer banu israa'iil baa khaas ahaan loo siiyey sidaas aawadeed sida fiican waxay tahay in la yidhaahdo sagaalka aayadoodba way ka horreeyeen wakhtiyadan ee markii horeba waa la yimi sagaalka sagaalkaa waxaa lagu kulminayaa beyt si aan ruuxa aynay uga kala lumin sinuuna casa naqsu himaari dafaadicun jaraadun yadun tuufaanu waddamu qummalu sinuuna casa naqsu thimaari dafaadicun waa afar halkaas jaraadun yadun tuufaanu waddamu qummalu jaraadku yacni waa ayixii lagu salliday yadun waa garanaysaan waa gacantiisii caddaanaysay tuufaanka shantii aayadda lagu sheeguu ka mid ahaa waddamu qummalu markaa sagaalkaas weeye waxaynu joognay aayadda sagaal iyo sagaashanaad baynu ka qaadaynaa innagoo laqbada ku celinaynaa macnaha guud markaynu tilmaanno waxaa ilaahay inoo sheegayaa inuu ilaahay nebiga ku soo rogay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam bayinaat iyo aayaad cadcad markaa nebi moxamed baa lagu soo rogay aayaadkaas waa qur-aanka aayaadkaana cid kale kama kufrinayso kuwa faasiqiintae fisqigoodu dhammayska tiran yahay mooyaane cid kaloo ka gaaloobaysaa ma jirto waxaa loo jeedaa fisqi kaamila fisqa kufrin baa loo jeedaa wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa mar kastoy ilaahay u ballanqaadaan oo ilaahay la ballamo ama nebigiisa ay u ballanqaadaan nimankaa yuhuudda la yidhaahdaa inay tuurayaan koox ka midi awa kullamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqun minhum badankooduna maba rumaynayaanba wakhtiyada qaar baa agsarka loo isticmaala bimacna alkul agsarka haddii sideeda loo daayana waxay noqonaysaa dee in yar baa ka islaamtay oo cidda markaa yuhuudda ka islaamtay waa yaray wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa marka uu yimaado rasuul oo xagga ilaahay uga yimaado rasuulkaasoo rumaynaya kitaabkii la jirkooda ahaaday rumaynaya koox yaga ka midu waxay tuurayaan kitaabkii ilaahay nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi waraa'a duhuurihim kitaabkii dabadooday ka xoorayaan oo ka tuurayaan waxaa loo jeedaa kitaabkii towraadeedba waa tuurayaan oo yacni ma raacayaan waayo kitaabku waxa uu sheegayey dee nebiga soo bixi doona inay raacaan sifadiisuna waa ugu taallay marka tuurista ay tuureen oo dhabarka ka tuureen maxaa looga jeedaa shiikhii taabiciga ahaa ee shacbi la odhan jiray camir ibnu sharaaxiil waxa uu yidhi huwa bayna aydiihim yaqra'uunahu walaakinahum nabadu lcamala bihi tuurista ay tuureen ma aha in sida dhagaxa loo tuuro kale ay u tuureen ee hortooduu kitaabku ku sugnaa buu yidhi huwa bayna aydiihim taabicigaa odhanaya shacbi yaqra'uunahu waana akrinayaan haddaasay u tuureen walaakinahum nabadu lcamala bihi ha yeeshee waxay tuureen camalfalkii lagu camalfalaayay tuureen muxuu ka tilmaamayaa tuuristu laba siyood bay u dhacdaa in xaqiiqatan ficlan loo tuuro iyo in xagga camalfalka laga tuuro marka camalfalki iyadoo laga tuuray baa waxaa laga soo qaaday dhabarka in laga tuuray hadal kaloo kaa shabbaha waxa yidhi imaamkii culammadii hore ka mid ahaa ee sufyaan oo waxa uu yidhi kitaabkanay tuureen adrajuuhu fi diibaaji waalxariir waxay dhex geliyeen xariir diibaajkii iyo xariirtii bay dhex geliyeen waa nooc xariirta ka mida diibaajkuna waxallawhu bidahab waxaynay ku qurxiyeen dahab walam yuxilluu xalaalahu walam yuxarimuu xaraama ha yeeshee xalaashiina kamay xalaal yeelan wuxuu xalaaleeyey kamay xalaal dhiganin xaaraantiisii wuxuu xaaraantinimeeyeyna xaaraan kamay dhigan markaasaa waxaa laga soo qaaday inay xalaashiisii xalaashan waayaan xaaraantiisiina ka xaaraan yeelan waayaan inay tahay tuurisay tuureen sufyaan baa odhanaya culamada mufasiriintuna aad bay u soo naqlinaya mufasiriin badan baa soo naqliyey marka daahirka inay qadarinayaan bay isu ekaysiinayaan oo waa kuwan qurxiyey ee dhaldhalaaliyey ee dahabka ku qurxiyey ee xariirta dhex geliyey taas waxaa loo fahmi karaa inay qadarinayaan laakiin markii xalaashiisii laga xalaal yeelan waayo xaaraantiisiina laga xaaraan yeelan waayo dee waxay ka dhigan tahay in kitaabkii la xooray oo la tuuray maanta dee waxaa weeye dad badan oo muslimiin ahi xaaraantii uu sheegay qur'aanku kama xaaraan yeelanayaan xalaashii uu sheegayna kama xalaal yeelanayaan camalfalkii waa ka tuureenoo laguma dhaqmayo waxaa laga yaabaa marka la ysku dhaarinayo in la soo qaato laakiin xaggii dhaqanka iyo camalfalista iyo xukumista kullu daalika marka qur'aankii waa laga tuuray xaggii camalfalka in badanoo muslimiinta ka midi saasay sameeyeen dee taasina waa waddadii yuhuudda iyo kiristaankoo la raacay nebigu waa ku yidhi sala allahu alayh wasalam latattabicunna sanna man kana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh waxaad raaci doontaan oo raaci doontaan baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam oo raaci doontaan waddooyinkoodii baad raaci doontaan kuwa idinka horreeyey waxaa u raaci doontaan taakataako iyo dhudhundhudhun ayaa u raaci doontaan wax kale iska daaya bahalka yaree dabbiga la yidhaahdo waa bahal masacagaleyda ama maasalugaley kolba sidaad u taqaan bahalkaa bahal u eg wey oo la fasiila oo ka yar bahalkaa godkiisa hadday geli lahaayeen waa ka dabageli lahaydeen yani waxaa loo jeedaa bacdi ummadda ka mid ah ayaa yuhuud iyo nasaaro ficilkoodii iyo caadaadkoodii iyo dhaqamadoodii iyo xumaanahoodii raaci doona qaaluu yaa rasuula allahi alyahuud wanasaara waxay dhaha rasuulka ilaahayow kuwaasa la raacayaa ee ummadaha hore ahi ma yuhuud iyo nasaara ah markaasaa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam faman adawaayo marka camalfalka tuurista laga tuuraayo kitaabka oo lagu dhaqmi waayayo oo aan la ysku xukumaynin oo xaaraantiisii aan laga xaaraan yeelanaynin oo xalaashiisii aan marka laga xalaal yeelanaynin waxay tahay waddadii yuhuudda iyo nasaaradoo la raacay ayay noqonaysa aayaadkan waa in loo fahmaa marka la akhrinayo in la innaga laynala hadlayo oo laynooga digaayo ficilkoodii oo kale inaynu la nimaadno in laynaga reebayo oo laynooga digayo waa in loo fahmaa mujarad taariikh ma aha bes in la yska ogaado loogama jeedo laakiin lagu cibro qaato oo xumaanta ay la yimaadeen la yska ilaaliyo oo laga taxadiro oo waxay ciqaabada ku mutaysteen waxay dhaleecaynta ku mutaysteen waxay naarta ku mutaysteen waxay cadho ilaahay ku mutaysteen in la yska jiro si wixii ku dhacay ayna inoogu dhicin waa insaan loo fahmaa allah wuxuu yidhi walaqad anzalnaa ilayka aayaatin bayinaat walaqad anzalnaa ilaahay baan ku dhaartaye laqad anzalnaa xaqiiqe waa soo dejinnay ilayka adiga ayaanu kugu soo dejinnay nebi moxamedow sala allahu alayh wasalam aayaatin aayado ayaanu soo dejinnay aayadahaasoo bayinaatin wax caddaynaya oo xalaasha iyo xaaraanta xaqa iyo baatilka kala caddaynaya iimaanka iyo gaalnimada kala caddaynaya oo bayana waa inagii hore u sheegnay inay noqoto macno laasim ah oo bayana waa caddaaday iyo bayana waa caddeeyey labaduba inay jirto waxaase sii fiican in lagu fasiro iyadoo labaduba bannaan yihiin bayinaat in looga jeedo aayaadkii wax caddaynayey oo xalaasha iyo xaaraanta xaqa iyo baatilka gaalnimada iyo iimaanka kala caddaynayey ayaanu kugu soo dejinay wamaa yakfuru biha kama gaaloobaayo aayaadkaas ila alfaasiquuna kuwa faasiqiinta taacada ilaahay ka baxay mooyaane oo bilkulliya uga baxay mooyaane ee gaaloobay mooyaane cid kale aayaadkaa kama kufrinayso oo kama gaaloobayso kuwa ka gaaloobaya waa qaar faasiqiin ah awa kullamaa caahaduu cahdan awa kullamaa caahaduu mar kastay ballamaan ay caahadu llaha allah ay la ballamaan ama caahaduukum idinka ay idinla ballamaan cahdan ballan ay markaa ballamaan oo ballan idin siiyaan nabadahu fariiqun minhum miyay tuurayaan koox yaga ka midi waa nabadahu maxalulistifhaam waxaana looga jeedaa istifaamka tawbiikha macnaan baa looga jeedaa maxay u tuurayaan baa loo jeedaa yani maxay u tuurayaan waxaa lagu canaananayaa inay tuureen nabadahu miyay tuurayaan fariiqun minhum koox yaga ka midi miyay tuurayaan waawga hamsatul istifaamka ka horaysa culammadu laba dariiqay ka leeyihiin saynu hore usoo tilmaannay xuruufu lcadfi haddii hamsatul istifaam ka hormarto culamada qaarkood waxay leeyihiin jumla la qadarayaa jumladaasaa istifaam ku galay jumlana jumlo lagu cadfaya meel walba waxaa la qadarayaa wax ku munaasib ah afalaa yanduruuna marka la fasiraayo waxaa la odhanayaa ay acamuu falaa yanduruuna miyay indhabeeleenoo ma arkayaan miya marka la akrinayo afalaa tacqiluun waxaa markaa macnuhu u dhacaya yacni miyaa haafil noqoteenoo waxba markaa ma weelanaysaan miya oo waxaa fahmaysaan ma jirto miya awa kullamaa caahaduu ayaa kafaruu biha aayaadka miyay ka kufriyeen wa kullamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqun minhum dariiqa waa taas daa'ifo yar baana martay laakiin agsarka culammadu ama jumhuurku waxay yidhaahdeen hamsadani waa muqadamatun min ta'khiir waxay muraad ahayd inay cadfiga ka dambayso xarafka cadfina waxaa looga jeedaa istiinaafo jumlo cusub oo kalea laga dhigaya oo waxay noqonaysay wa a kullamaa waawga marka la hormariyo wa akullamaa bay noqonaysa afa tatmacuuna saasoo kaley noqonaysaa fa atatmacuuna fa alaa afalaa yanduruuna fa alaa waxay noqonaysaa saas oo kale taas waxa qaba culammada jamaahiirta ah waxay leeyihiin waxaa loo hormariyey hamsada sadaaraday leedahay ayaa loo hormariyey laakiin hadda jumlo mid jumlo lagu cadfayo ma aho waxba jumlada ma qadarayo agsarka mufasiriintu dariiqadaasay mareen aw kullamaa caahaduu cahdan sida jumhuurkaynu maraynaa mar kastay ballamaan oo ay allah u ballan qaadaan cahdan ballan ay u ballan qaadaan cahdan waa masdaru min hayri lafdihi la yidhaahdo waayo masdarka lafdigiisu wuxuu noqon lahaa mucaahadatan ayuu markaa noqon lahaa marka hulaasigii bay masdar u tahay cahdan marka in laha waa masdaru min hayri lafdihi ama la yidhaahdo waxaa loo jeedaa mafcuul labaad oo kalea loo jeedaayo cahadaa waxa la tadmiiniyey macnihii marka actaa markastoo ballan aydi siiyaan ama allah ballan ay markaa siiyaan saasoo kale la yidhahdo marka mafcuul bihi laga dhigo iyo in masdaru min hayri lafdihi laga dhigo labada mid walba waa la maray ama kullamaa caahaduu mar kastay ballan qaadaan oo allah u ballan qaadaan ama nebiga u ballan qaadaan ama idinka idiin ballan qaadaan cahdan ballan nabadahu fariiqun minhum miyay tuurayaan kooxyaga ka midi bal aktaruhum ka soo guurtaase badankooda ayaa tuuraya oo la yidhaahdo cidda tuuraysa inay agsarka taha laga tilmaamaya laa yu'minuuna waxay tuurayaan xaalay inay rumaynaynin ayay tuurayaan taasi waa wejiga culamada qaar baa maray oo in la yidhaahdo nabada hubaa markaa ku camal falaysa oo waxay ka dhigan tahay daa markaa in fariiq tuuree agsarkoodaa tuuraya ama la yidhaahdo waa la ibtidaysanayaa jumladaa lagaga khabraya bal aksaruhum ka soo guurtaase aksaruhum badankoodu oo aksaru la yidhahdo waa mubtadihi laa yu'minuuna ma rumaynayaan marka waxay u qaybsameen qolo tuurtay ballankii iyo qolo gaalowday amaba la yidhaahdo kuwa markaa gaaloobay ayaa markaa kuwanna soo gelayaan oo fariiqa loogama jeedo koox yar ee fariiqii waxay ku dhici kartaa agsarkii marka isma diidayaan inay badankii gaaloobeen iyo inay markaa fariiq tuureen waayo fariiqa looma jeedo aqalo in yar loogama jeedee agsarkunun baa loo jeedaa walammaa jaa'ahum markuu u yimi rasuulun rasuul u yimi rasuulkaa culamada qaar waxay ku fasireen in looga jeedo ciisa bnu maryam culamada qaarkoodna waxay ku fasireen in looga jeedo nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam culamada qaarkoodna waxay ku fasireen rasuulka in looga jeedo macno masdar oo risaalo laga tilmaamayo waayo erayga rasuul wakhtiyada qaar baa looga jeedaa bimacna risaala saynu dib ka arki doonno insha allah laakiin waxa soo mutabaadiro hadda soo degdegaysa in looga jeedo nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam waayo khitaabka nebiga lala hadlayey aayadahan horena waa adiga arka walaqad anzalnaa ilayka aayaatin bayinaat aayadaha ka sii horreeya waa ta lagu leeyahay nebiga sala allahu aleyh wasalam qul man kaana caduwan lilaahi qul man kaana caduwan lijibriila waa ta nebiga lagu yidhi qul man kaana caduwan lijibriila fainahu nazalahu calaa qalbik yacni sidaa ku dheh marka rasuulka la sheegayaa aayadaha hore waa rasuulkay sheegayey ee lala khitaabayo marka waa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam walammaa jaa'ahum markuu u yimi yacni qoladii yuhuudda ahaa qoladii yuhuudda ahayd rasuulun oo rasuul u yimi rasuulkaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka yimi rasuulkaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday yacni xagga ilaahay ka yimi mintu waa ibtidaau lgaaya marka waxa bannaan min cindi illaahi inaad rasuul ka sifayso waxaa kaloo bannaan min cindi inaad ku tacalluq siiso jaa'a markuu u yimi rasuul min cindi illaahi ilaahay agtiisa uga yimi ama rasuulkaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday midna waxay tahay calaa sabiili sifa midna waxay tahay jaa'a inuu ku tacalluqayo rasuulkaasoo musadiqun u rumaynaya taa dambe iyadu waa sifo limaa macahum kii la jirkooda ku sugnaaday ee rumaynaya oo kutubihii horay ahayeen towraad iyo injiil ba rumaynaya labada kitaabba rumaynaya nabada fariiqun waa tuurayaan koox kooxdaasoo min aladiina kuwii ka mida uutulkitaaba kitaabka la siiyey kitaaballahi kitaabkii ilaahay bay tuurayaan kitaabka ilaahay ay tuurayaan culamada qaar baa yidhi waxaa loo jeedaa qur'aanka laakiin siday culammadu u badiyaan waa in looga jeedo kitaabki iyagu ay haysteen ee towraadeed ama injiileed ila kooxdii waxay noqon kartaa nasaaro waxay noqon kartaa yahuud marka kitaabkii ay hayeen bay tuurayaan ee sifadii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam sheegayay bimacnaa wayna raacayn waraa'a duhuurihim dhabarradooda dabadooda ay ka tuurayaan kaannahum laa yaclamuun waxay tuurayaan xaalay shabbahayaan oo la mid yihiin qaar aan garanayn kitaabka si aynay garanayn oo kale ayay u tuurayaan marka iyagoo garanaya ay tuurayaan aynay ku camal falayn oo aynay raacayn oo aynay markaa dan ka gelin watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan watabacuu waxay raaceen maa tatlu shayaaiinu ay alladii kii ayay raaceen tatlu shayaaiinu ay talati shayaaiinu shayaadiintii ay akhriday oo ay sheegtay ayay raaceen calaa mulki sulaymaan ay calaa zamani mulki sulaymaan wakhtigii boqornimada sulaymaan jirtay wakhtigaa waxay shayaadiintii akhriyeen ama sheegeen ayay raaceen wamaa kafara sulaymaanu ma gaaloobin markaa sulaymaan nebi sulaymaan ma gaaloobin walaakina ashayaadiina kafaruu ha yeeshee shayaadiintu way gaaloobeen yucallimuuna annaasa asixra waxay gaaloobeen yucallimuuna xaalay barayaan kafaruu faacilkeeda waa damiirka ahoo waawu damiirkaabaa laga xaalaynaya waxay gaaloobeen yucallimuuna xaalay yihiin qaar baraaya waxay gaaloobeen yucallimuuna xaalay barayaan annaasa dadka ay barayaan assixra falka ama sixirka ay barayaan wamaa unzila cala almalakayni wamaa ay waladii iyo kii ay barayaan unzila la soo dejiyey cala almalakayni labada malak lagu soo dejiyey ay barayaan bibaabila labada malagoo alkaa'inayni ku sugnaaday bibaabila baabil ku sugnaaday meesha baabil la yidhaahday ciraaq ka mid ah ku sugnaa ka beddelo haaruuta wa maaruuta labada malag ka beddelo kii lagu soo dejiyey barayaan haaruuta haaruut lagu soo dejiyey wa maaruuta iyo maaruut lagu soo dejiyey yacani waa labada malag ee magacooda la kala yidhaahdo haaruut iyo maaruut wamaa yucallimaani min axadin wamaa yucallimaani may baraynin labadaa malag min axadin cidnaba may barayn sixirka xataa yaquulaa ilaa ay ku yidhaahdaan may barayn innamaa naxnu fitnatun annagu waxaanu nahay oo qura fitno qaar fitno u saaxiibaanu nahay ee imtixaan falaa takfur ha gaaloobi ilaa ay sidaa ku yidhaahdaan cid may barayn markay sidaa ku yidhaahdaan dabadeed waa barayeen amar ilaahay bayna ku barayeen fayatacalamuuna minhumaa maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjih fayatacallamuuna waxay baranayeen dadkii minhumaa labadaa malag waxay ka baranayeen maa yufariquuna bihi waxay ku kala gaynayeen oo ku kala kaxaynayeen bihi marka maagaas kaas ay ku kala kaxaynayeen bayna almar'i ninka iyo wa zawjihi ooridiisa ay ku kala kaxaynayeen oo ku kala farqinayeen waa sixru tafriiq oo nacaybka iyo cadhada ay isugu gelinayaan sababta sixirkaa ayay ku kala kaxaynayeen ama sixirkii markay la yimaadaan ayay gaalnimo ku dhacayeen markaasaa markay gaaloobaan dee xaaskii waa ka furmayey oo tafriiqii wuxuu uga imanayey in gaalnimadan sixirka ay ku gaaloobeen ay sababaysay ayay markaa ugu kala kaxaynayeen labada wejiba waa layihi oo midda waxay noqonaysaa daatada sixirka ayaa tafriiqa keensanaysay nacaybka iyo cadhada ay isu gelinaysay iyo colaadda labada ruux ee isqaba oo halkii jacayl iyo markaa is-ogol uu jiray ayaa isnacayb iyo colaad uu imanayaa dabeedna sidaasaa loogu kala kaxaynay wejiga labaadna wuxuu yahay in la yidhaahdo sixirkii markay la yimaadaan bay gaaloobayeen oo sixirka waxa ka adeega oo ka shaqeeya dee shayaadiin shayaadiintaa ka shaqeeyaanoo ruuxa muraadkiisii uma samaynayaan inay shuruudahay ku xidhaan uu la yimaado mooyaan oo gaalnimadii la yimaadaan gaalnimadii markuu la yimaadaa loo adeegayaa oo loo shaqaynayaa markuu gaaloobo tabiinu minhu zawjatu ooridiisu waa ka furmaysaa ilaa waa kufriyo kaafir buu noqday wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah wamaa hum may ahaanin bidaariina qaar ku dhibaaya saxarada ama falalowyadu ama bidaariina qaar ku dhibaaya yuhuuddu ama bidaariina qaar ku dhibaaya shayaadiintu wamaa hum humta damiirka ahi cidda u noqonaya saddex qowl baa ku jira in la yidhaahdo waa saxarada falalowyada in la yidhaahdo yuhuudda in la yidhahdo shayaadiinta waa salaasatu aqwaal wamaa hum may ahaanin kuwa falalowyada ah ama kuwa shayaadiinta ama kuwa yuhuudda ah bidaariina bihi qaar ku dhibaaya bihi yacni sixirkaas min axadin cidnaba qaar ku dhibaaya ma aha ilaa biidni illaah xaal axwaasha ka mida cid kuma dhibayaan xaalu ahaado mooyaane kaa la dhibayaa xaalu ahaado mooyaane maqruunan biidni illaah idanka ilaahay mid ku lamaan xaalu ahaado mooyaane xaal kale ma dhibayaan waxaa bannaan in markaa faacilka laga xaaleeyo waxaa kaloo bannaan mafcuulka in laga xaaliyo oo axadka ah wayatacallamuuna maa yaduruhum wayatacallamuuna waxay baranayeen maa yaduruhum wax dhibaya ayay baranayeen walaa yanfacuhum aan waxba tarayn oo anfacaynin ayay baranayeen walaqad calimuu ay wallaahi laqad calimuu xaqiiqe ee way ogaadeen oo waa garanayeen laman ishtaraahu kii sixirka markaa beddesho oo doorsada oo sixirka qaato oo kitaabkii ilaahay ka tagaa maa lahu fi alaakhirati min khalaaq inaanu aakhiro aynay ugu sugnayn wax dheefiya nasiibi inaynay ugu sugnayn waa garanayeen oo yuhuud oo dhan baa garanaysay oo xaggay ka garteen kitaabkii towraadeed bay ka garteen walabi'sa maa sharaw bihi anfusahum walabi'sa waxa xumaaday maa sharaw ay aladii sharaw bihi anfusahum kay nafahooda ku beddesheen ee ku gadeen ee ku iibiyeen ayaa xumaaday ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay waa kufruhum waa gaalnimadooda ama almaqsuusu bidami asixru ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay waa sixirka low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna qaar garanaya waxa ay doorteen oo qaateen oo sixirka ahi inuu xun yahay hadday garan lahaayeen ay lamaa facaluu dalik yacni sidaa may sameeyeen ama lamaa sharawhu yacni may iibsadeen oo nafahooda kumay gateen waxaas walow anahum aamanuu wattaqow hadday sugnaan lahayd iimaankoodu iyo taqwadoodu ay low habata iimaanuhum wa taqwaahum hadday sugnaan lahayd iimaankoodu iyo taqwadoodu sugnaan lahaa oo ay iimaan yeelan lahaayeen taqwana yeelan lahaayeen lamasuubatun min cindi illaahi khayr lamasuubatun abaalmarin wanaagsanoo min cindi illahi ilaahay agtiisa ka ahaatay baa khayrun yacni khayr lahoo wanaagsan waxay samaynayaan wanaag ma leh low kaanuu yaclamuun hadday ahaan lahaayeen qaar garanaya sawaabka ilaahay inuu isagu khayr leeyahay garasho ay ku intifaacayaan hadday garan lahaayeen yacni kamay tageen oo kumay doorsadeen waxa xun ee sixirka iyo markaa falka ah aayaddan wuxuu ilaahay inoo sheegayaa nimanka yuhuudda la yidhaahdaa intay ka tageen kitaabkii ilaahay ee ilaahay soo dejiyey ee towraadeed inay doorsadeen oo sixir raaceen sixir bay ku doorsadeen kitaabkii ilaahay sixirkay raaceen kitaabkii ilaahayna waa ka tageen sixirkaasina waa waxay shayaadiini ay been abuuratay oo shayaadiini ay u sababtay oo shayaadiinta ay ku raaceen nebi sulaymaanna wax sixir la yidhahda ma isticmaali jirin mana kufriyin waayo nebiyadu waa macsuumiin oo ilaahay baa dhowray oo ilaashay sixirna lama iman markaa sulaymaan shayaadiinta ayaa gaaloobay dadkana sixirka baraayay si ay sixirka u raacaan wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruut laba tafsiir baa ku sugan mid keliyaynu marray tafsiir wuxuu yahay kaynu laqbada ku marnay oo waa in la yidhahdo maadu waa mawsuulo waxay gaaloobeen xaalay dadka sixir barayaan iyo wamaa unzila cala almalakayni ay barayaan sidaa marka lagu socdo waxay noqonaysaa oo la yidhahdo maadu waa mawsuul kii labada malak lagu soo dejiyeenee dadka waa barayeen labada malakna waxaa culamadaas sidaa ku fasirtay ee ay leeyihiin waa laba malak buu ilaahay soo dejiyo arlada u soo rogay labada malak waxay joogeen baabil meesha la yidhaahdo ciraaq ka mid ah sixirka ayaana lagu soo dejiyey dadka inay baraan oo u sheegaan ugana digaan ayaa loogu soo dejiyey ibtilaa min allah bay ahayd imtixaan xagga ilaahaya labada malag dembi lama iman may dembaabin kufri lama iman cisyaan iyo inay amarka ilaahay khilaafaanna may samayn laakiin amar ilaahay maadaama dadka ay ku barayaan ugana digayaan oo u sheegayaan oo u barayaan si ay uga digaan dee wax xumaan ay sameeyeen ma jirto marka wamaa unzila cala almalakayni iyo sixirkii way isu tegaysaa haddaa cadafka la isku cadfay maxay noqonaysa yacni maadaama lafdigii kala duwan yahay oo macno ahaan lafdigii kala duwanaanayo macnihii shay keliyaba ha ku wada dhacee waxaa laga soo qaaday sidii laba shay oo kala duwan markaasaa la ysku cadfay oo waxay yidhahdaan culammadu taqaayur almafhuum waxa la dejiyaa mansilata taqaayur daat laba shay macnahoodu hadduu kala duwan yahay oo nowcan maa farqi u dhaxeeyo sida laba sifo oo kale shayba ha ku wada dhacaan waxaa laga soo qaadaa sidii laba daato oo kala duwan oo kale dabeedna waa la isku cadfaa waa noocaasoo kale yidhahdeen kaasi waa qowl mufasiriinta qaarkood waxay marayaan si kale oo waxay yidhaahdeen wamaa unzila maadu waa naafiyo waa diidmo oo macnuhu wuxuu u dhacayaa wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruut labadaa male korkooda waxba laguma soo rogin wax sixiroo lagu soo dejiyey maba jiro shayaadiin baa sixirka la timi shayaadiin baana dadka bartay laakiin agsarka culammadu waxay marayaan sida hore oo inay maadu mawsuul tahay labadan malakna sixirka lagu soo dejiyey si ay dadka u baraan oo uga digaanna loogu soo dejiyey oo imtixaan xagga ilaahay u ahaa amar ilaahayna ay ku shaqaynayeen sidaas waxaa ku tegay agsarka culammada ku tegay jumhuuru ahlilcilmi daahirka aayaddana sidaasaa u dhow waayo dee waxaa ka dambeeya wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur cidnaba may baraynin inay ku yidhaahdaan mooyaane annagu fitnaanu nahay ee ha gaaloobi dee shayaadiinna odhan mayso ha gaaloobin fitnaanu nahay cidda dadka fitnadiiyo kufriga uga digaysaa wa ayo ma shayaadiin ba may macnahaas waafiqi maayo marka cidda odhanaysay waa inay labada malag tahay ayaa laga qaadanaya wma yucalliman min axadi xata yaquula inama naxnu fitnat falaa takfur xataada gaayada ah waxaa laga qaadanayaa markay sidaa ku yidhaahdaan dabadeed inay baraayiin oo macnuhu wuxuu u dhacayaa markay ku yidhaahdaan inamaa naxnu fitnatun falaa takfur way barayeen saasaa macnuhu u dhacaya saas aawadeed bay culammadu markaa yidhaahdeen in badanoo ka midi fayatacallamuuna waxaa lagu cadfayaa yucallimaani sida zajaaj iyo culamo kaloo badanba ay cabbireen bacdiba haddaba waxay yidhahdeen say u suuragal tahay yucallimaani in lagu cadfo waa yucallimaani waa manfi oo waa la nafiyey fayatacallamuunana waa musbato waa la suga sidee labadu isugu cadfanaanaya haddii la yidhahdo nafyigii musallad buu ku yahayna waxay noqonaysaa oo nafyigi waa ku dhacayaa macduufkana waxay noqonaysaa dee ma baranayaan loomana jeedo waxaa laga jawaabayaa wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula gaayada loo yeelaa laga qaadanayaa markay sidaa ku yidhaahdaan dabadeed inay barayeen oo macnuhu wuxuu u dhacayaa yucallimaani annaasa bacdamaa yaquulaani lahum inamaa naxnu fitnatun falaa takfur macnuhu saasuu u dhacaya ile gaayadii waxay ku xidhan tahay wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula ilaa ay sidaa ku yidhahdaan may barayn ee markay sidaa ku yidhahdaan dabadeed way barayeen baa macnuhu noqonaya markay sidaa ku yidhaahdaan dabadeed waa barayeen marka la yidhahdo fa yatacallamuuna dee dadku waa ka baranayaan saasaa markaa macnuhu dhacaya marka siyaaqa aayadda waxay ku tusinaysaa wejiga qawigii inay tahay maadu inay mawsuulo tahay labada malagna lagu soo rogay tafaasiir kale culamada qaarkood way mareen oo in la yidhaahdo haaruut iyo maaruut laba malag may ahaayeen ee shayaaiin bay ahaayeen shayaaiintaana laga beddelayaa walaakina ashayaaiina kafaruu oo haaruuta iyo maaruuta halkaasaa laga beddelaya waana dhacdaa labada in loola macaamilo sidii jamac oo kale laakiin awjuhda waa laga qawisan yahy weji qawi ah ma aha qisooyin baa la soo arooriyaa mufasiriinta qaarkood aayaddan tafsiirkeeda ay ku keenaan oo ku saabsan haaruut iyo maaruut laba malagoo gaaloobay bay noqdeen oo markii dambe la cadaabay qisooyin noocaa sheegaysa ayaa jira oo dabeed markaa waxa weeye saas iyadaa loo ciqaabay laakiin qisooyinka noocaasi waa qisooyin israa'iiliyaat ah oo kutubihii hore ee reer banu israa'iil kutubtoodii laga soo naqliyey waxayna ka hor imanaysaa dee qur'aanka akhbaarta ummadihii hore laga soo naqliyo ee aan nebigu inoo sheegin sala allahu alayh wasalam ee kutubaha hadda yuhuud iyo nasaara ay haystaan ay yidhahdaan kitaabkayaga ku taallaa culammadu dee waa kala saaraan waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood wixii kitaabkeennu beeniyo waa la beeninayaa oo kitaabkeennu inoo sheego inayna jirin wixii kitaabkeennu rumeeyana waa la rumaynayaa wixii kitaabkeennu ka aamuso aan waxba ka sheeginna waa laga gaabsanayaa walaa yusaddaq walaa yukadab lamana rumaynaayo lamana beeninayo sida nabiguba sala allahu alayh wasalam uu yidhi laa tusaddiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum xadiiska saxiixa ahlu kitaab waxay idiin sheegaan ha u rumaynina hana beeninina waayo haddaad rumaysaan waxaa laga yaabaa in baatilkoodii ay taho baatilkoodii aad rumaysaan haddaad beenisaanna waxaa dhici karta inay xaq ilaahay soo dejiyey ahayd oo deed aad beenisaan ee waxaad tidhaahdaan yacni aamana bima unzila ilayna wa unzila ilaykum kii kitaabkayaga lagu soo dejiye kii kitaabkiina lagu soo dejiyey intaba waa rumayna munazalka allah soo dejiyey waa rumaynaynaa saa dhaha saa ku kaaftooma marka malaa'igta qaarkood baa gaaloobay oo cisyaan iyo gaalnimo ku dhaco la cadaabayaa dee qur'aankay ka hor imanaysaa allah muxuu yidhi laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun malaa'igtu ilaahay caasiyi maayaan waxa ilaahay amro ma caasiyayaan oo ma khilaafayaan waxayna samaynayaan wixii la amro ayay markaa samaynayaan marka lama imanayaan wax markaa dembiya malaa'igtu la iman maayaan waxoo kaloo allah yidhi waman cindahu laa yastakbiruuna can cibaadatii walaa yastaxsiruun yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun cidda ilaahay agtiisa ku suganoo malaa'igta ahi cibaadada ilaahay kama kibrayaan kamana daalayaan cibaadaday ku mashquulsan yihiin taaco yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun habeen iyo maalin waa tasbiixsanayaan tasbiixdaa ma kala jarayaan ba allah yidhi wuxuu kalo allah yidhi wa qaaluu ittakhada araxmaanu walada subxaanah bal cibaadun mukramuun laa yasbiquunahu bilqowli wahum biamrihi yacmaluun yacni wuxuu allah sheegayaa inay amarka ilaahay ku shaqaynayaan oo malaa'igtu dunuub aynay la imanayn lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabda lilahi wala almalaa'ikatu almuqarabuun markaa taaco iyo cibaado inay ku mashquulsan yihiin baa laynoo sheegay awaamirta ilaahayna aynay khilaafaynin cibaadada ilaahayna aynay ka santaagayn saas aawoodee malaa'ig baa gaalowday waxay ka hor imanaysaa bacdi malaa'igta ka mida gaaloobay qur'aankay ka hor imanaysaa qur'aankay ka hor imanaysaa saas aawoodee khabarka noocaasi wuxuu noqonayaa khabar marduudah oo been ah buu noqonayaa in la aqbalana aynay ahayn qur'aanka in lagu fasirana aynay ahayn sixirka lagu soo rogayna dee fitniya imtixaan baa loogu soo rogay ilaahay in addoommadiisa siduu doonu u imtixaani karaa wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur waxay dadkii markaa ka baranayeen waxay ku kala kaxeeyaan ninka iyo ooridiisa ay ku kala kaxeeyaan sixru tafriiq bay ka baranayeen ama sixir gaalnimo ah oo gaalnimadaasi ay keensanayso tafriiqii ninkii oridiisii la kala kaxeeyo markii kufri yimaado ila waxa weeye gabadh muslimada qabi maayo mar hadduu gaaloobay ayay markaa ka baranayeen cidnaba sixirka kumay dhibaynin idan ilaahay xaaluu ku dheehan yahay dhibistaasi mooyaane idanka ilaahay waxaa loo jeedaa idni qadari oo idniga ilaahay loo tiiriyo loo idaafeeyo waa laba nooc waa idni sharci waa idni qadari idni waa maxay waa oggolaansho waa amar ama oggolaansho idnigu wuxuu noqon karaa amar sharciya waxaa noqon karaa amar qadari ah mawdican oo kale waa kii qadariga ahaa oo qadar ahaan inuu ilaahay u idmay oo u oggolaaday ayaa looga jeedaa waayo dee sharcan ilaahay sixirka uma amrin ee waxaa laga tilmaamayaa qadar ilaahay in dararku ku dhacayo iyo dhibta sixirka ka timaada ay ku dhacayso shay kasta oo dhacayaana wuxuu ku dhacay biqadariillah marka waa idnigii qadariga ahaa idniga sharciga waxaa ka mida mawaadicday ku soo aroortay aayaddii suurat alxashri maa qatactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni illaah ay fabisharcihi wa amrih yacni sharcigiis iyo amarkiisu ku dhacay baa looga jeedaa oo qoladii markaa yuhuudda reer banu nadiir ee yuhuudda ahayd dhirtoodii aad goyseen iyo kuwa ka tagteen mid walba ilaahay amarkiisu iyo sharcigiisu ku dhaco midna dembi kuma qabtaan rabbi baa idin banneeyey oo idin ibaaxeeyey ayaa loo jeedaa marka fa bisharcihi wa amrihi baa halkaa looga jeedaa waxaa laga qaadanayaa yacni sixirku inuu xaqiiqo leeyahay dararna keensado laakiin qadar ilaahay unbuu wax ku dhibaa laakiin waxaanu ilaahay u qadarin ma dhibayo marka idan inuu xaqiiqo leeyaho jiro ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa sixirku inuu xun yahay kufrina keensanayo oo lagu gaaloobaya sixirka a'immada qaarkood waxay leeyihiin ruuxu inuu wax sixraa ma suuragal aha ee hadduu sixirba la yimaado waa gaaloobay laakiin imaamu shaafici wuxuu odhanayaa ruuxu hadduu wax sixro istifsaal baa lagu samaynaya waxaa la odhanayaa sif lanaa sixrak sixirkaaga noo sife noocii gaalnimada aha hadduu sheego marka waxaa loo dilayaa gaalnimo marka istitaabo lagu sameeyo dabadeed hadduu ka toobad keeni waayo waa sida imaamu shaafici leeyi hadduu wax ku dilo qisaasan baa loo dilayaa haddaanu wax ku dilin tacziir baa lagu samaynayaa waa ciqaab edbina lagu samaynaya ciqaabtaa edbinta ahi marba waxbay u dhici kartaa waxay noqon kartaa xadhig waxay noqon kartaa garaacis yacni siyaalo kala duwan bay u dhici kartaa laakiin a'immada qaarkood waxay leeyihiin ruuxu inuu wax sixraa ma suuragal ahaa ilaa an yakfur marka hadduuba wax sixro waa kaafir billaah aayadda daahirkeedana waa deliishadeen oo waxay yidhahdeen sixirku inuu gaalnimo yahay dee qur'aanka ina tusinaya oo allah wuxuu yidhi wma kafara sulaymaanu walaakina ashayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra marka inuu gaalnimo yahay waa ku tusinaya mar labaad allah wuxuu yidhi wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur sixirku inuu gaalnimo yahay ku tusinaysa mar saddexaad allah wuxuu yidhi walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq inaba wax nasiib iyo diina inaanu lahayn ayay ku tusinay markaa saddex goor baa aayadda lagu sheegay sixirku inuu gaalnimo yahay waxaana markaa ka sugnaatay saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam in falalowga la dilo oo cumar bnu khadaab wuxuu amar ku bixiyey sida ka asaxday wakhti uu amiirulmu'miniinka ahaa an iqtuluu kulla saaxirin wa saaxira waxaad dishaan ruux kastoo falalow ah lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo faqatalnaa halaata sawaaxira saddex dumara oo wax sixray baanu saddexdooda dillay buuri markii cumar saa yidhi sanad saxiixay kaga sugan tahay cumar bnu khadaab saas aawadeed baa imaam axmed ibnu xambal uu yidhi saxa can halaasatin min asxaabi الnabiyi sala allahu alayh wasalam qatlu saaxir waxaa ka asaxay oo ka sugnaaday saddex saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ka mida falalowga in la dilaayo ayaa ka sugnaatay imaam axmed baale waa ka asaxday saxaabada saddex ka mid a qowl kaloo khilaafsanna saxaabada lagama hayo haddii waxa weeye amarkii cumar bnu khadaab amiirulmu'miniin uu amray uu ahaa ruux kastoo wax fala dila oo dabeedna la fuliyey saxaabadii nebigana wax ku inkiray aan la haynin waxay noqonaysaa xuja xujay noqonaysa yacni deliil bay noqonaysaa la deliishanaayo oo waxay ka dhigan tahay sukuudkaa saxaabada kale ka aamuseen oo qowl khilaafsan aynay sheegin iyadoo kaasi caanbaxay inay ijmaac ka dhigan tahay waayo saxaabadu wax qalada kamay aamusi jirin haddii la odhan lahaa marka afraad baa ka aamustay macnay noqon lahay laakiin cid ka hadasho oo qowl mukhaalifa keentayba ma jirto saxaabada ra'yi kaloo kaa khilaafsan lagama hayo waxaa kaloo la soo wariyey xaddu saaxiri darbuhu bisayf saaxirka xadkiisu waa in seef lagu garaaco waxaa kaloo loo dabdiyey xaddu saaxiri darbatun bisayf iyo darbuhu bisayf labadaba calaa kulli xaal marfuucnimo waa loo soo wariyey tan dambe aynu sheegnay xaddu saaxiri darbuhu bisayf ama darbatun bisayf laakiin isagoo marfuucoo nebiga loo nisbaynaayo ma asixin oo kama sugnaa laakiin waa mawquuf mawquufa ayuu markaa noqonaya calaa kulli xaal aasaarta saxaabada qaarkood saas yadaabay u sugantay hal arrin waxaa iman karuun in la yidhaahdo dilkan la dilaya saaxirka ha sugnaato ema waxaa loo dirayaa ema waxaa loo dilayaa likufri mise waxaa loo dilayaa lidar'i mafsadatihi wa shari si sharkiisa loo daafaco miyaa loo dilayaa mise waxaa loo dilayaa gaalnimo daraaddeed marka bacdu ahlicilmi waa dhici kartaa inay yidhaahdaan dilka ay saxaabadu dileen kama cadda inay gaalnimo u dileen ee waxay aqbali kartaa dhibtiisa iyo sharkiisa in ummadda laga daafacayo in loo dilo waxaana aqbali kartaa in gaalnimo loo dilaayo labada mid walba waa aqbali kartaa calaa kulli xaal jumhuurka culammada ahlu sunnuhu waxay qabaan inuu sixirku gaalnimo yahay ayay markaa qabaan daa'ifa culammada ka mid oo imaamu shaafici ka mid yahay oo tafsiilinayaana waa jiraa oo leh yacni nooc ka midna waa gaalnimo noocan gaalnimo ahayna waa jiraan sida badanna shayaadiintu adeegga ay qofka sixirka ku kaalmaynayaan ila shayaadiin baa ka adeega oo ruuxa ku kaalmaynaya falalowga sixirka oo waxa uu doonaayo u fulinaya marka iyagu sida ay doonayaan loo yeelo ay iyaguna waxaan u yeelayaan ay iyaguna waxaan u fulinayaan laakiin haddii kale muraadkiisii uma fulinayaan marka waxaa ka horraysa sida badan ee haalibka ah inay shuruudo kufri oo gaalnimii ka horrayso gaalnimadaa marka uu ruuxu la yimaado uu gaaloobo ayaa sixirkii ay ugu adeegayaan oo ugu kaalmaynayaan muraadkuu rabay ay markaa u samaynayaan waana sheegeen dadka qaarkood oo waagii hore saxare ahaan jiray oo ka toobad keenay waa sheegeen shuruudaha noocaas ah waa tilmaameen inay jirto waxaa jira nin waxa weeye falalow ahaa oo yemani ah oo falkii ka toobad keenay ayaa jira marka wuxuu ka warramay inuu camalkaa markii hore aabbihii ku shaqayn jiray dabeedna aabbihii dhintay dabeedna isagoo yar ay shayaadiintii la soo xidhiidheen oo dabeed kutubtii sixirkana iyagu ay bareen hooyadii baa ka qarisay markaa bugaagtii uu ku qoraa sixirku dabeed shayaadiintii baa u sheegto waxay yidhahdeen halkaasuu ku jiraa halkiibuu dabeedna kala soo baxay yagii baa baray yacni waxa weeye waxaas ayuu ku soo barbaaray muddo badanna waa ku sugnaan jiray wuxuu yidhi waxay u qabeen dadku weli ilaahay inaan ahay hadda isagii baa ka warramaya isagii ayaa ka haddii la doono waxaa ruuxu arki karaa isagoo la waraysanaayo oo toos uga warramayo oo xataa maqal iyo muuqaalaa jirta oo ka warramayo wuxuu soo maray iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay iyo waxa uu soo maray uu ka sheekaynayo anoo farallowaa oo ilaahay sujuud keliya aan u sujuudin baa waxa loo qabay buu idhi dadka qaar u qabeen weli ilaahay inaan ahay saasay iga aaminsanaayeen buui wamaa sajadtu lilaahi sajda muuqaalka wax tukasho u eeg waa la iman jiray laakiin shayaatiin buu tukan jiray wuxuu uhi waxaa lay keenay gabadhoo kalea lay keenayaa ama markaa nin xanuunsanayaa lay keenaya ama gabadh xanuunsanaysa dabeedna markaasaan waxaan iska dhigayaa sidii mid soo weysaysanaya suuligaan gelayaa suuliga markaan galo ayaan dabeedna kaadidaydaan ku soo maydhayaa buui xubnihii weysada wax yaroo udgoonna waa i keeneen buui yacni si aan kaadidu iiga uurin ya ila kaadi qarmuun bay leedahay si ra'ayxadii ay iga tegsiiso aan waxa yar isku bifsiiya anigoo dabeed markaa waxa weye wixii udgoona iga kankamaya ayaan soo baxaa laakiin waxa iga qoyani waa kaadi wejiga iyo gacmaha iyo markaysa yani xubnihii waysadoo dhan ku maydhay halkan baan dabeed markaa fadhiistaa buu yidhi qur-aanka waxay i fasaxeen shayaadiintu qadar yar liajli talbiis in yar oo daqaa'iqa lay fasaxay intaa idan baan u haystaa ila haddaanan qur'aanba akhriyin dadkii waxa weeye iguma kadsoomayaan markaa si uu ruuxan loogu kadsoomo waxaa lay fasaxay buuhi in yar intaa yar codka saraan u qaadaya bismi illaahi araxmaan araxiim waa maqashinayaa dadka war qur-aan buu akrinaya maxaa loo leeyahy waa caynkan ya qur-aan buu akrinaya markaan dabeedna intii yareed sare u qaadaan codka hoos u dhigaya buui dabeedna hoos baan nuunuudii u akrinayaa yacni hadalladii sixirka iyo shayaadiintaan dabeedna akrinaya buui codkiina samaacaddii hoos baan u dhigan waxay isleeyihin waa khushuucsan yahayoo dee qur-aankiibuu weli wadaa ila waa ka nalabnaalmaleen saan saa ugu wado ayaa dabeed waxaa ii muuqanaya buuhi shaydaankiibaa sawirkiisii ii soo baxaya oo suurad ey ah ama suurad doofaar ah dadku ma arkayaan anigu waan arkayaa dabeedna waan kacayaa laba ragcadood baan markaa tukanaya shaydaankaan u tukanaya buui waxay isleeyihiin buu yidhi agu wuxuu u tukanayaa ilaahay yacni xaalkaasaan ku sugnaan jiray buui qisooyin badan oo la yaab loo ka sheekeeyey calaa kulli xaal markuu wixii ka baxay ee uu ka toobad keenay shayaadiintii waa i yimaadeen waxay yidhaahdeen waa inaad cahdiga iyo ballankii ku noqotaa ku noqon maayo baan idhi waxay iinankaaga curad baanu dilaynaa haddaad ku noqon weydo halkii waa inaad ka waddaa shaqadii waan u joojin waayey inankii curad baa dhintay waa igu soo noqdeen waxay yidhahdeen ballankii inaga dhexeeyey waa inaad sidii ugu noqotaa ku noqon maayo baan idhi ka ku xigaanu dilaynaa kii labaad baa dhintay waxay yidhaahdeen marka waxa weye waa inaad ballankii ku noqotaa ku noqon maayo baan idhi kii saddexaad baanu dilaynaa bay yidhahdeen kii saddexaad baa dhintay waa igu soo noqdeen waxay yidhahdeen waa inaad ku noqotaa ballankii sixirkiiyo falkii ku noqotay wixii inaga dhexeeyey cahdi baa inaga dhexeeyey ku noqon maayo bay ooridaadaanu dilaynaa bay yidhahdeen ooridii bay markaa ayaa dhimatay hadda hanjabaaddii anay igu socotay adaanu ku dilaynaa bay yidhahdeen haddaanan markaa waxaa ku noqon marka waxa weeye dadka sixirka ku shaqeeya waxay la shaqaystaan waa shayaaiin shayaaiinta waa caabudaan qaarkood baa la sheegay marka musxafka inay ku kaajaan oo ilaa musxafka ay ku kaajaan sixirka aan u suurogelin shayaaiin baa waxaan u shardinaysaa shaytaanka inuu u tukado inuu u sujuudo inuu musxafka ku kaajo inuu ku tunto waxyaalaha noocaasaa shuruud u ah inuu kawaakibta caabudo alkawaakib sabca sayaara ayuu marka waxa in la caabudo marka waxaan yani sixirkii shuruud u ah waa ka ka warramaya fakhridiin araazi markuu ka warramayo anwaacda sixirka waa ka ka warramaya cibaadada marka kawaakibta la caabudaya inay shardi u tahay ibnu kasiirku waa ka soo naqlinaya eg calaa kulli xaal yani sixirku waa arrin markaa xun anwaacdiisa qaarkood inay gaalnimo tahay shaki kuma jiro laakiin anwaacda qaar bay culamada qaar isku khilaafsan yihiin waxay ku cabireen sixruladwiya yani ay ka cabireen ashyaada noocaas oo kale ah ayay marka waxa weeye culamada qaar ka reebayeen laakiin sixirka haalibkiisu inuu kufri yahay wax khilaafii markaa kuma jiro marka sixirka waa in la iska jiraa sixirku aad iyo aad buu u xun yahay sixir waa in laga fogaadaa waa inaan markaa sinaba sixir loo adeegsan sixir in laga yimaada waa diin la'aan walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq sixirka haddaba see la ysaga daweeyaa ibnu kasiirku tafsiirkiisa wuxuu ku odhanaya aayaddan markuu fasiraayo wax sixirka la yskaga daweeyo waxa ugu nafci badan aayat lkursiyi wlmucawidatayn aayatulkursiga iyo labada qul acuudu qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas marka akhrintooda aad waa in loo badiyaa waa in la ysku tufaa waa in la akhristaa ruuxu hadduu marka waxa weeye akhriskeeda badiyo sixir waxba yeeli maayo sixir yaanu ka baqin waxba yeeli maayo sixirku laakiin waa inuu ku dadaalaa akhrinta uu akhrinaayo aayatulkursiga iyo labada aayada suuratu baqara ugu dambeeya iyo qul huwallaha iyo qulaacuudiyada aad iyo aad waa inuu akhriskooda u badiyaa habeen kasta iyo subax kastana waa inuu akhriyaa yacani waxa weye wakhtiyo kalena akhriskeeda waa inuu ku dadaalaa aayatulkursigu waa acdamu aayati min kitaab illah waa aayadda qur'aanka ugu weyn marka aayadda akhriskeeda waa in aada loo badiyaa axaadiista qaar waxaa ku soo arooray salaad kasta oo la tukado dabadeeda in la akhriyo aayatulkursiga marka akhriska aayatukursiga la akhrinayo waa in la farabadiyaa haddii ruuxuu cillo iyo xanuun dareemayo oo isaabo uu isaga shakisan yahay amaba uu malaynayo waa inuu markaa wa biyahana waa inuu ku akhristo yani faatixada aayatulkursiga labada aayada suuratulbaqara ugu dambeeya qul wallaha iyo qulaacuudiyada waa inuu ku maydhaa waa inuu cabbaa waa inuu isku tufaa waa inuu akhriskooda badiyaa yani adkaaru sabax walmasana waa inuu ku dadaalaa acuudu bikalimaati illahi ataamaati min shari ma khalaq bismi illahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa yani waqtiyada soo dhowaadadana ilaahay waa inuu baryaa yani waxa weeye waktiga soo dhowaadka waktu saxar wakhtiyada noocaasi waa waktiga loogu rajada badan yahay ducada ajiibitaankeeda waa inu ilaahay baryaa sujuudda gudaheedana waa inu ilaahay ku baryaa marka waxa weeye shayaadiinta yaan laga baqin iyo sixirka yaan laga baqin ha la ysku tufo ha la akhristo aad ha loogu dadaalo allah wuxuu yidhi watabacuu waxay raaceen culamada qaarkood waxay dhahen watabacuu waxay ku cadfantahay nabaday ku cadfan tahay laakiin sida fiicani waxay noqonaysaa in la yidhaahdo waxay ku cadfan tahay jumlada oo dhan walamaa jaa'ahum rasuulu min cindi illaahi jumladoo dhan bay ku wada cadfantahay in la yidhaahdo ayaa fiican oo rasuulkaasi markuu u yimi oo keliya dee ma aha markay raaceen ee waxa weeye wakhti walba waa raacayaan oo waxay shayaadiintu akhrinaysay ama ay been abuuratay ayay mar walba raaciyeen marka walamaa jaa'ahum bay ku cadfantahy waatabacuu waxay raaceen yuhuuddu maa tatlu shayaaiinu ay maa talathu shayaaiinu kii shayaadiintu akhriday ayay raaceen calaa mulki sulaymaana ay calaa zamani mulki sulaymaana ay fii zamani mulki sulaymaana wakhtigii boqornimada sulaymaan wakhtigeedii gudaheeda ay akhriday shayaadiintu ayay raaceen oo wakhtigaasi waa wakhti tegee maxaa mudaaric looga dhigay waxaa looga dhigay waa xikaayatu alxaali almaadiya xaalad tagtay baa looga xikaayoonaya sidii wax hadda jooga ayaa looga xikaayoonaya oo akhrinta wakhtigaasay akhriyeen shayaadiintu laakiin kaannahu iminka ay akhrinayaan waa si loo tasawuro oo yacni xaaladda loo xasuusto sidii wax ka hortaagan oo kale loo xasuusto culamada qaar waxay tadmiinku in layahay xaraf uu ku sugan yahay calaa oo waa bimacnaa fii waxaa ka fiican layahay tatluu buu ku sugan yahay oo ficilka ah tadmiinku ku sugan yahay oo tatlu la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa taqawalu ay tataqawalu ama taqawalat macno maadi u dhacaya yacni waxay been abuuratay oo taqawala waxay ku gudubtaa cala walow taqawala calayna bacd alaqaawiil marka tatlu in la yidhaahdo taqawalu ayaa la tadmiiniyey culamada qaar baa maray wamaa kafara sulaymaanu ma gaaloobin sulaymaan walaakina ashayaaiina ha yeeshee shayaaiintu kafaruu waa gaaloobeen laakina waa xarfu istidraak xuruufta xuruufulmacaaniga la yidhaahdaa hal xaraf iyo laba xaraf iyo saddex xaraf iyo afar xaraf iyo shan xaraf mid walba waa leedahay markaas siddeetanka xaraf ee xuruufulmacaaniga ama sagaal iyo toddobaatanka xaraf ee xuruufulmacaaniga wax shan xarafa waxaa jira laakina oo keliya ayaa markaa shan xarafa inta kale waa ka yar yihiin ama waa afar xaraf ama waa saddex xaraf ama waa laba xaraf ama waa hal xaraf waatuu yidhi markaa ibnu xusein almaliki shiikhii la odhan jiray walam yaji xarfun khumaasiyan siwa laakina listidraaki maa qablu sawa yacni ma iman xaraf markaa khumaasi oo shan xaraf ka kooban laakinna mooyaane oo u sugnaatay wixii markaa hore u sugnaaday bimacnaa wixii ka horreeyey in wax laga soo reebaya u sugnaaday mooyaane xaraf kaleoo shan xaraf oo xurufulmacaaniga ka midi ma jiro walaakina ashayaaiina ha yeeshee shayaaiintu kafaruu waa gaaloobeen waxay gaaloobeen yucallimuuna annaasa xaalay barayeen dadka assixra sixirka ay barayeen marka sixirku inuu gaalnimada keensanayaa laga qaadanaya wamaa unzila cala almalakayni wamaa unzila iyo kii la soo rogay oo la soo dejiyey ay barayeen cala almalakayni labada mala korkooda lagu soo dejiyey bibaabila labada maladoo alkaa'inayni ku sugnaaday bibaabila baabil ku sugnaaday baabil waxay ka mid tahay ciraaq haaruuta wa maaruuta ka beddelo haaruut iyo maaruut korkooda lagu soo dejiyey waa labadii malag weeye qowl odhanaya haaruut iyo maaruut iyagu shayaadiin bay ahaayeen oo shayaadiina laga beddelayaa waa jiraan laakiin qowlkaas waa laga qawisan yahoo waxa fiican in la yidhaha labada malag baa haaruut iyo maaruut la odhan jiray wamaa yucallimaani may barayn labadaa malag min axadin cidnaba may barayn sixirkaas xataa yaquulaa ilaa ay ku yidhaahdaan may baraynin innamaa naxnu fitnatun annagu waxaanu nahay fitno ayaanu nahay ay dawu fitnatin qaar fitno u saaxiib iyo imtixaan ayaanu nahay oo la yidhaahdo marka waxa weeye dawu baa la qadaraya qaar fitno u saaxiib aanu nahay iyo imtixaan ama la yidhaahdo sida imtixaankaasi u badan yahay iyaga imtixaan loo soo diray kaannahu imtixaanka cayntiisiiba inay yihiin innamaa naxnu annagu waxaanu nahay oo qura fitnatun ay dawu fitnatin qaar fitno u saaxiiba baanu nahay falaa takfur ha gaaloobin fayatacallamuuna waxay baranayeen marka waynagii nidhi yucallimaani ayay ku cadfantaho yacni yucallimaani hadda macnuhu wuxuu u dhacayaa isbaato xataa yaquulaa maadaama la yidhi markay sidaa ku yidhaahdaan dabadeed way barayeen baa looga jeedaa marka markay barayeenna fa yatacallamuuna minhumaa dadku waa ka baranayeen culamada qaarna waxay yidhaahdeen waxaa laga dhigayaa yacni hum baa la qadarayaa fahum yatacallamuuna laakiin sida hore ayaa fiican fa yatacallamuuna way barayeenoo fa yatacallamuuna way ka baranayeen yucallimaanidii baa markaa lagu cadfayaa min xaysu almacnaa fayatacallamuuna waa ka baranayeen dadku minhumaa labadaa malag bay ka baranayeen maa yufariquuna waxay ku kala geynayaan oo ku kala kaxaynayaan bihi maagaas maadaas masderiye ma noqonaysee waa mawsuulo waayo maada masderiyadaa damiir uma noqdo damiirka bihina maadu u noqonaya marka masderiye maaha waa mawsuulo bihi maaga ay ku kala kaxaynayeen bayna almar'i ninka iyo wa zawjihi ooridiisa ay ku kala kaxaynayeen oo ku kala farqinayeen kaasay ka baranayeen wamaa hum may ahaanin falalowyadu bidaariina qaar dhibaaya bihi sixirka ku dhibaaya bisababi sixri min axadin cidnaba qaar ku dhibaaya ma aha ilaa biidni illaah xaalu idanka ilaahay uu ku dheehan yahay mooyaane xaal kale cidnaba kuma dhibayaan laakiin xaalu ilaahay idankiisa oo golaanshihiisa qadariga ah uu ku dheehan yahay waa dhibayeen cid oo waa ku dhibayeen wayatacallamuuna way baranayeen maa yaduruhum dadkii waxay baranayeen wax dhibaaya walaa yanfacuhum aan anfacaynin ayay baranayeen yaduru bay ku cadfan tahay marka waxay noqonaysaa fii xayizi sila inay ku jirto silo labaad ay tahay walaqad calimuu ilaahay baan ku dhaartay ee laqad calimuu xaqiiqe ee waxay ogaadeen yuhuuddu culamada qaar waxay dhahen waa yuhuuddii wakhtigii hore culamada qaar waxay dhahen waa yuhuuddii wakhtiga nebi maxamed joogtay culamada qaarna waa caamimeen in la caam yeelana fiican oo layahay yuhuudd oo dhami waxay ogaadeen laman ishtaraahu ciddii sixirka doorsato oo kitaabkii ilaahay ka tagto oo ku beddelata sixir damiirka haadu wuxuu noqonayaa sixirkii oo sixirkaa qaadata kitaabkiina ka tagta maa lahu fi alaakhirati min khalaaq inaanu u sugnayn aakhira inaanu ugu sugnayn wax dheef iyo nasiiba ayna ugu sugnayn walabi'sa maa sharow bihi anfusahum walabi'sa waxaa xumaaday maa sharow bihi anfusahum waxay nafahooda ku beddesheen baa xumaaday waxaa laga tilmaamayaa sharaadani waa bimacnaa baaco hadda kii la qaatay ayaa ba'da la geliyey sharaana marka waxaa caadadu ahayd ka laga tago in ba'da la geliyo marka hadda bimacnaa baacaa loo jeedaa walabi'sa waxaa xumaaday maa sharow bihi kay ku beddesheen bimacnaa ay ku gateen bihi markaa kaa ay ku beddesheen marka kaa lagu beddelanaya waa sixir anfusahum nafahooda oo naftoodii waxay ku iibsadeen sixir bay ku iibsadeen markaa sixirkay qaateen kaasaa markaa xumaaday almaqsuusu bidami ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay waa sixruhum sixirkooda weeyi ama kufruhum waa gaalnimadooda low kaanuu hadday ahaan lahayn yaclamuuna qaar garanaya in waxa weeye waxaas ay qaateen ee doorteen ee kitaabkii ku doorsadeen inuu xun yahay xumaanta uu xun yahay hadday garanayaan ay lamaa sharowhu yacni markaa may beddesheenoo kitaabka kumay doorsadeen ama lamaa facaluu daalika sidaa may sameeyeen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk